الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد
warbixintaas oo ay dadka shacabka soomaaliyeed la yidhaahdo boqol kiiba boqol waa muslim aktarkooda ay fikradda aaminsan yihiin warbixintaas waxay kasoo kala baxdaa kismaayo xamar garowe waqooyiga galbeed meelo ka mid ah warbixintaasi siday u hadlayso dhegaysta waa si ay ku kulaysan yihiin yani joornaal la yidhahdo shabel barees oo ka soo baxa xamar iyo mid ka soo baxa kismaayo iyo mid ka soo baxa garowe saasay wada aaminsan yihiin odayaasha shacabka ee soomaaliyeed hogaamiya oo nabadoonada iyo ugaashada loo yaqaano ayaana fikradaasay u badan yihiin aaminsan waa siday aaminsan yihinsay u badan yihiin waxaan doonayaa maanta waxaad doontaan inaad ku fekertaan awalba marka halkaa mimbarkaa laga hadlo waxaad rabtaan baad sheegi jirteen qola tidhahda reer hebel baa la taageeraya qola tidhahda qole hebel baa loo hadlaya waxaad doontiin ku hadla laakiin xaqaa'iqdu waxay tahay iyo xukunka ay diintu ka qabto oo ban sheegin haddii allah qadaro subxaana wa tacaala anigoo ka sheekayn doona haddii rabbi qadaro barrita marka la gaaro munaafiqiinta labada gelin maalinta haddii allah yidhaahdo dadka munaafiqiinta la yidhahdo waxay diintu ka sheegtay iyo inaan dadka aan ka dhalanno islaam inay yihiin aan meelaha la warwareegayno aysan diin shaqo ku lahayn wax badanna lagu kari lahaa dadkaan ka tashada dadka diinta loo malaynayo meesha islaamka ka joogaan way dukadaan waa dad yacni magacyadooda maxamed iyo cali iyo cumar la kala yidhaahdo khalaas wax warbixintu waxay sheegaysaa yacni wargeeska la yidhaahdo magaciisa ilays baggiisa sodonaad warqadda af yani yani waxa way cadadkiisa soddomaad warqadda afaraad waxaa ku qoran hadalka soo socda marka waxa weeyaan wargeyska isaga ah wuxuu ka soo yani lasoo saaray sagaal iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad sagaashan iyo kowda maalinteeda ayay warbixintu gaartay wargeyska maalinta ladaa buu soo qoray warbixintu waxay odhanaysaa sida soo socota nimanka warbixinta qoray waa akhristayaal ku nool magaalada bambaasa waxayna taageero guud ka haystaan shacabka in badan oo ka mid ah ilaa inta haantoolayda oo yani buraashalayda oo kambada lololaya mooyaane waxaad halkaa ka ka dareemi doontaa shacabkaanu inuu yahay ninka fircawn la yidhaha markuu masar u talin jiray wuxuu sheegi jiray fircawn wuxuu yidhi yaa qawmi alaysa lii mulku misra haadi lanhaar tajri min taxtii macnaa wuxuu sheegtay in mulkiga misra uu iska leeyahay hoostiisa inay weligaan ku durduraan sawma ini buu yidhi anigu ninka kayo ilaha meesha ka ah ana rabbukum alaclaa odayaasheenna waxay yidhahdeen sow anigu nabadoonka reerka ku horkaasi ma ayni sow ninkii sargaalka oo cidda u soo halgamay ma ayni warbixintaasi waxay dareensiiyey hadal aan maqlay saddex sano ka hor oon u malaynayay bal hadalkaa in la jigo weliba ay igula hadleen saraakiisha qaarkood dagaalka ku jirta hadalkaasi wuxuu ahaa s lm u s c iyo nimanka ka diriraya s b m oo koonfurta ka dirirayay waxay ku heshiiyeen dalka markay qabsadaan in alla intay jar ku arkaan iyo gabar xijaaban iyo inta masaajidka shanta saloo danaca kusoo dukada in la laayo loona sheega dadka sidii oo u sheegi jiray sadaam sadamahullah sa u sheegi jiray shacabkiisa oo ahaa ninka salaada subax jamaaca ku soo dukada naagtaha igu soo dacwaydo saraakiishaa ku heshiiday waxaa weliba warkaa in badan igu soo celceliyey qaaradda aasiya nigu jooga u s c da marka wararkoodii nimanka way isu soo tareen waxay u dan leeyihiin nimanka la ogaa ama ka tashada oo dad diin la noqda ama halkaa hogta oo sidii ari hoo ku day noqda oo ku sitooba hadalkau alla yidhi shacabkeennuna waxay noqdeen hadalkuu alla ka sheegay reer banu israa'iil yani kibdii wixii lamid a fastakasa qawmahu faadaacuu fircawn ninka la yidhaha istikfaafka uu dadka ku samaystay way adeeceen inahum kaanuu qawman faasiqiin waa dad diinta ka baxoon islaam ahayn buu alla yidhi subxaana wa tacaala warbixintu waxay odhanaysaa waxay yidhahdeen saddexda akrista oo wargeeska akristaa waxaa naxdin walwal walbahaar hurdawaa nagu haya allaha ku ridee saddexda arrimooday sheegteene waxaa nagu haya arrinta soo socota waxaad la socotaan soomaaliya inay ku soo fool leedahay dhiig badan inuu ku daato oo dhiiggii qabaa'ilka ku daatay ka beddelan sababtaasu waxa weeye dad magacooda wadaada la yidhaah kuna magacaaban ikhwaanu muslimiinka ayaa hub aruursada ragga cigaalada leh oo yuhuudda lacagta siiyo oo carabta ah ayaa lacag badan ku qufa waxay uruursanayaan hub fara badan maatada ayay laynayaan gabdhaha yaryarkaabay diriliqaystaan oy afar afar u qabaan xumaan ayay ka shaqeeyaan dadkana way dhici rabaan inay xukunka boobaan aawadii nimanka tilmaamaha iskale waxay qabteen baan idiin sheegaynaa bay yidhaahdeen araadista ilmihii oo yani soo saaray salmaan rushdi ka mid ah ayna laasim tahay sidii salmaan rushdi la yeelo in la yeelo waxay yidhaahdeen ikhwaanulmuslimiinku waa dadka burburka ku keenay dalka suudaan ikhwaanu muslimiinku waa dadka burburka iyo baaba'a ku keenay afghanistan waa dadka ka riday walwalka iyo dhibaatada algeria iyo tunisiya waa dadka diray oqoonyahankii qaymaha badnaa allaha lacnadee qaymama lahayn ninka lagu magacaabo anwar saadaad oo yani ilmaha yuhuuddu ay korsatay ka mid ahaa dadka noocaasa weeye bay yidhahdeen ikhwaan muslimiinku waxay doonayaan bay yidhahdeen inay baabi'iyaan soomaalida waxay nimankaasu codsadeen in dheergaradka iyo oqoon-yahanada ka taliya gobollada majeerteniya iyo gobollada loo yaqaano yani dhinaca sooxiga jubbada iyo ragga amaakinta kala jooga in nimankaa la gumaado nimankaasu waxay ammaan u soo jeediyeen aan cadad lahayn u s c da iyo s lm oo laba urur oo shayaadiin oo daanyeeraa ah waxayna ku ammaaneen in ay nimankaasu gumaadeen qolada ikhwaanu muslimiinka la yidhaah inta kalena ay dagaalka ku qasbeen saas ayay ku ammaaneen marka waxay yidhahdeen majeerteniya nimankaa ha gumaado baxdama meelaha laga gumaado nimankaas sidaas ayay ku hadleen waa wargees af soomaali ku qoran waxaan allah uga ridaynayaa inuu janno ugu bishaareeyo ninka ii keena warqadda tan ama wargeeska noocaana soo gudbiyey wax badan baa laydinku yidhi saraakiisha shaaribada waaweyn leh oo aad tidhaahdeen way dukadaan ama islaam weeye muslimiin ma ahan waana ilmo yuhuudeed kulligood sidiisa dhanna canugga waxa uu ku koray saraakiisha ama dadka dagaalka ku jira ama dadka doonaya waxyaalaha qaarkood أكثركooda waa abناa abناa زنيn ah wixii ilaahay ku sheegay ninkada walid iبن مغيرة hamaasin masaaءin بنميm manaaعin للkhayr muctadin atiin cutulin baعda dalika زنيn an kana da maalin وbنيn xoolay leeyihiin idaa kutila calayhi aayaatuna qaar asaajir awel xoolahay haystaan oo xoolaha qabiilka laga aruuriyo iyo kuwa laga soo diro talyaaniga iyo maraykanka iyo ingiriiska waxaanu ognahay inay tagaan dayaarado wada lacag xiran oo intaas oo milyan la-eg oo soomaali iyo dollar intaba isugu jirta si loogu qaybiyo xamar kismaayo garoowe iyo boosaaso iyo waqooyi galbeed waxaan ognahay madaxda nuucaas inay lacagta meela dhigtaan nimanku waxay leeyihiin meesha warka ku soo qoray lacagta carabta laga qaato nimanka madaxda ee ikhwaan hogaamiya ayaa yurub aqalla uga dhista waa waxay ayagu yihiin saasay moodeen yurub bay aqalla uga dhistaan annaga ha loo sheega hal aqal inuusan yurub noogu oolin sideeda ahaan marka waxaan idinku oran lahaa dad yahow haddaad dad diin la aad tihiin dadka idin hogaaminaya dadka aad wax ka sugaysaan shacabka aad u dagaalamaysaan oo leeda qabiilkayga saa la yadha waa nimanka saa u hadlaya heshiis baa lagu yahay wargeeska wuxuu leeyahay waxaa wargeeska loo diray oo kale hadalka isaga yani himiyo wargeeska la yidhah oo ka soo baxaa wuxuu ka soo baxaa isagana garoowe ayaa loo diray warka kan himilo inuu soo sa waa lagu soo dhawaynaya waa lagu soo dhawaynaya shabaabtii baa loo heshiiyey waxyaalo badan baa soo baxbaxay waxay yidhahdeen nimanku waa burcad hubaysan waxyaalaha la doonayana garo nimankan waxay yihiin nimankan waa in burcad hubaysan weeye la laayaa laynta ayadahad way bilaabatay dadka diintow ama isku tashada ama nimankaa u hogta aan diinta lahayn ha ka suginina gar nimanka ku shiraya aqalada maraykanka iyo ingiriiska ha ka suginina gar nimanka ku shiraya amaakinta odhanaya dad baan inqaadinayna dad aan inqaadinayna waxaan kaloo soo ogaaday inay dhaceen dhowr iyo toban shir oo ay kala qabteen hawiyaha daaroodka iyo isaaga oo ay leeyihiin been isaga qabanaa ikhwaanka sidaas ayaa dhacday muslimiin ma ahan waa burcad hubaysan oo aan diin lahayn oo ilaahay ka furatay sidaa darteed nin kastoo muslimow cadow weeye nimankaasu kaa ku dabagal intaa ka gadaal allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay markuu ka sheekaynaya dadka noocaana iyo waxaa lamidka ah ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum ulhuda shaydaan sawala lahum waamlaa lahum dalika bianahum qaaluu liladiina karihuu ma nazla allahu sanudiicukum في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سبحانه وتعالى إسرارهم فأفرطوا وحي لها الكسفيي فكدينتوا كردوا مركي أغالين كالجلال وهنونك وحداري شيطان بوحا أفرطيي ودل عن إسرار إيا الدين من رجعنكو هيسانين وحي سلا كل نظرين وحا ربي توكجي إن أبيهن قرآن كإن أبيهن وحي كأن تعالى يعني مكة ورقد قوري إخوان المسلمين كدينتا وكيلكا نهيرادين waxayna doonaynaa inaan dalka diinta ku xakunno waxaana doonaynaa inaan diinka daadinaya sidaa ku joojinno waxaa sidaa taageersan oo warkaa wax ka qaba culamo ay wataan oo isku sheega inay yihiin dad tasawuf ka socdaa iyo dad fara badan haddaba ummad yahay haddaad khayr doonaysaan rabbigiin ka cabsada waxaa hogaamiye idiin ah waxaa dad idiin ah waxaad husugaysaa waa nuuca saraakiishu waa gaalo shacabka ku sidaa ku taageeraana waa ayagoo kale nin kastoo diri karo dil ikhtiyaalkooda bannaan dhexdooda ayaa bannaan waxay diin iyo iimaan midna leeyihiin malaan ha iska celiyeen islaamiyiintu haddii kale adinku dhexdiina inta isku soo laalaabatan kanaa jidaa iyo kanaa jidaadhaa ka tashada wallaahi ilaah baan ku dhaartay heshiiskama dambaysa ayaa jira waxaana heshiiskan laga soo wariyay u s da marka ugu dambaysay oo ah in ay doonayaan low ay meesha dabta inay saamka baabi'iyaan wabilaahi saasayna rabaan oo kulligood saasay doonayaan oo inaan meeshaan dad diinuhu joogin ee rabbigii ka xisooda subxaana wa tacaala oo xaqu sidau yahay ilaaliya haddaad doonaysaan wanaag haddaanan doonaynin wax wanaag la yidhaha ma jiraan marka ikhwaani rabbi ha laga bogo subxaana wa tacala xaqan ha la ilaaliyo marka waxaa laga doonayaa qof walboo muslima inuu diinta siday tahay u ilaaliyo allah subxaana wa tacala wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yatawallahu minkum fa inahu minhum waxaa loola jeedaa ninka gaalo difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayuga jeclaada ninka soo dhoweeya ayuga on buu ka mid yahay sinkiidii markuu fasiraya aayaddan hore u akriyey waxau ku sheegay axad walbee carab diinta kamida ka hadaa inuu kaafir yahay ibnu xasin markuu waman yatawallahu minkum fasiraya muxuu yidhi waa sida aayaddu tahay waxay yar ninka gaalada weli u noqda ayagoo kamid yahay waana kaafir baxsi ah weligii ha dukada haddau doono laba qofoodoo muslimiinta kamid a iskuma khilaafin ba leeyahay labo muslimiinta laba ka mid oo iskuma diideen sida anagu marada ugu danno lan hebel tawxiidku fahmay hebel waa muwaxid hebel waa kida aye waa sarkaalka rankaa juusakaas tawxiidku fahmay war ku fahmay aye xaguu ku hayaa rabbigiina ka xisooda sidaa ayaa jirta marka allah hadduu qadaro waxa ay dadkaanu yihiin iyo waxa ay mas'aladu tahay waxaan ka warrami doonaa berrito haddaan allah u ijaarsiiyo waxaan idiin sheegayaa nin walbow taagnaaw rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan lilqawmi aldaalimiin wanajinaa biraxmatika min alqawmi alkaafiriin gacan ku dar oo diyaargarow gacan diyaargarow waxaa lagu talagalay muslimiinta in la qaybsado waxayna yidhaahdeen hadal laga soo wariyey nimanka suuciyada ah oo ayagu dalka gudihiisa jooga hadal yaa badan ma waxay doonayaan islaamiyiintu inay waddanka kan ka dhigaan waddan gabdhahoose ay wada xijaaban yihin inay aqalada ku jiraan ballan waxaan qaadnay oon ballan ku galnay masaajidooda inaan ka dhiganno baqaaro gabdha gabadh asturanna aan la helin sidaa haye hadalladaas ayaa yaala sidaa nimanka ku hadlayaa aan jecelnahay oon u ducaynaynaan dhinacyada ku wadanaa walaalanala oho ehelnala ah ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma zaaduu kufraa lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ilaahayna ma hanuuninayo rabbana mis calaa amwaalihim wasdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarawu alcadaaba cadaabkuna saasa uga soconaya soomaaliya ilaa ay tooba keenayaan ama dadkoodu diintu ay dad noqonayaan oy diinta alla u gargaarayaan gargaarka diinta allana naftaadu ka bilowdaa nin asagu qaa'ina oo danlow ah oo amaan ka shaqaynayo oo muslim xaqirayaana diin wax uga qaban maayo rabbi aanu ka xishoonno oon dad ilaahay noqono wabilahi tawfiiq allah yaqul xan oo intaa ka gadaal allah hadduu qadaro subxaana wa tacaala sidaan horeba idinla socodsiiyey berrika shanta saac ayaan jecla inaan dhigo darsiga aan doonaya inaan ka hadlo oo ku saabsan anifaada laakiin bal waxaan idin xasuusinayaa qur'aanka ilaahay oo nin kastoo nagamida uu jis akriyo ama uu xisib akriyo ama khaasatan ayaba soo bixeen waayaha dambe dad aad u aada u qurx yaqaana oo tajwiidka aada u garanaya waxyaabaha uu ka warramayo iyo annagu sidaan u kala fogna waa si yaabadan aad bay u yaabadan yihiin waxaadna moodaa run ahaan markaad eegtid caalamka markaad miisaan saartay khaasatan dadka islaamka ee masaajidda ku tukanaya diinta raba rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal tacbiir aad u qurux badan buu bixiyey markuu yidhi gaalada waa idinkala jiidjiida doontaa sida xeerada raajinka ku jira loo rasuulku wuxuu ku xalliyey ma yaraan mase dhibaato waxba ma sheegin laakiin wuxuu yidhi xubbu dunya waa karaahiyat lmowt dhib kale oo na haystaa ma jiro iimaankeenna wuxuu dhuunta la dhaafiraayahay danaha annagu aan doonayna waxaan uga wada hadli kari la-annahay islaamka seen wax u qabanaa waxaan isu dhihi kari la-annahay qofka runta haddii loo sheego wuxuu u caroonayaa haddii la yidhaahdo war maalkaaga iyo xooggaaga wax ka bixi aniga maleedhacaya wuxuu u oranayaa oo xubbu dunya waa karaahiyat lmowt wax kale ma jiraan adduunya jacayl geeri nacayb sida in lagu yidhi dhiman maysid ma ogtay meelaha madaaficdu ka dhacaysa in dadba intaasoo sano ay joogaan oo ina dhimala ay yihiin dadna ayagoon weligood tegin meel madfac ka dhacayo inay dhintaan saas ma laguu sheega weli alla weli kama warhaysid arrintaa iyada waxaadna moodaa meel dagaal ka sacda haddaad tegti ama wax dhacaan ina hore ka dhimanaysid ikhwaani taa aan ka baxno arrinta kale aan ogaano allah subxaana wa tacaala aayadda uu ku yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun wallahi uma wallah aayaddaa macnaheeda qofka fahmaa wuxuu gelayaa ciriiri aad u yaa badan maanta adduunka aan ku noolnahay ibnu kasiir wuxuu yihi raximahullah isagoo aayaddaa ka warramaya ilaahay sharcigiisa wuxuu ku inkirayaa sharcigaas oo wax walba oo khayra dadka lagu amray wax walba oo sharana dadka looga reebay inay dadku u leexdaan aaraa'da faajidada ah oo kitaabka alle meel aan hayn laga soo qaatay waxayna arrintaasu ku caddahay dad walba oo qaata ra'yi iyo aaraa kitaabka ilaah iyo sunnada dhanka ah inaysan muslimiin ahayn dadka iimaankooda suganaya dadka diintooda yaqiininaya dadka diintooda inay runtay u garanaya kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga waxa ay nooga ka dhigan maayaan marka dadka annaga aan maanta uhaysano wanaagga ama ha noqdeen qabaa'il ama ha noqdeen yani jabhaad ama waxay rabaan ha noqdeen ha la ogaado inay yihiin afa xugma aljaahiliyati yabquun waxa aanu dalbaynaa waa xugun jaahiliya intaan dadkaa raalli ka nahay dadka yaan raalli laga noqonin yaan lasoo dhawaynin yaan wanaag loo arkin muslimiin oo diintiina u saceeya sida aad diintiina dib ugu soo celi lahaydeen aqaladiina ka bilaabo nin kastoo aqalkaaga ku dhaq aye aqalkaaga asagoon diinu ku dhaqnin aqal kale waxba ma gaadsiinaysid waxba ka qaban ma kartid rasuulka sala allahu calayh wasalam waad garanaysaa markuu shareecadan ka hadlayay siyaalo cajiib badan buu u warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh siyaalaha yaabka badan oo u warramana waxaa ka mid a awaamirta uu rabbi siiyey oo ahay waktu ljanaxaka lilmu'miniin dhinacaada mu'miniinta u jilci dhinaca kalena waxaa lagu yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlun calayhi nimankaa kufaarta oo xaqdiidayaalka ilah inkirayaalka diin diin dadka nacay baxsiga iyo wanaagga dadka nacab oo dhan la dagaalan yadda kula dagaalan afka kula dagaalan munaafiqiinta la dagaalan waqlun calayhim laakiin aad ugu adkow baa la yidhi annaga jilacsanaan bay naga hayaan maxaa yeelay mid kasta in adeerka u jilacsan yahay midkaa jabarka in adeerkaa u jilacsan tahay gobolka in adeerkaa jooga waa ku noolaan kartaa gobolka midka kala joogana kuma noolaan kartid waa u jilacsanta xoogaa u jiljilcansanta waxba meesha ma jiraan saa weeyaan waqlud calayhim sa uu rasuulku yihi xagga inta lasoo dhigaa la yidhi kan waa ku dhow yahay dhinaca oo jilcis kanna waa kaafogaya saas u aad waxaa kaga wax aan ku hayno meeshan oo kalena ma lahan arrintana saas isugu dhuratay rabbi aanu ka baqano subxaana wa tacaala aan diintan ilaahay nusro u samayno nusrada aan diinteenna u samayno cadowgeenna daakhiliga aan iska dhicino cadowga daakhiliga waxa weeya nafteenna iyo shaydaan إلى وهو سبحانه وتعالى ألا ما أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ورمي أن ليكم رب الله من شيطان كعابديننا على عبوا إليه هي بريتنا واحد إنسان أضعوا إلى وهو لي وامتاز اليوم أيها المسلمون فكا ولك لسوعيا مسلمين توحق أسلوب نيرما إلى عامرة مسلمين تي ديمقراطيين تي شرعيين تي قوميين تي وقاسيدي يو حق ترى نبضونا لي يو حق أسلوب قرمة dhinacaas ilaah u soocaya dhinaca xagga mara wamtaasu lyawma ayuha almuslimuun muslimiinta waxaa la yidhaha dembiyaalka waaweyn dadka galay dadka dembiyaalka waaweyn galana waa dadkaa waa dadkaa markay masaajidka ka baxaana xagga hore ka fadhiisanaya ama aan imaanayn meelaha kiyoosyada iyo hoteelada iyo loojaska meelahaasay ku jiraano afar iyo labaatan kastaa waxay gorfaynayaan war kuwii diinta waaba soo baxeen maalmaha saanu ka yeelna afar iyo labaatan kastaa saasay gorfaynayaan sheeko kaloy ku maqan yihiin ma lahan afka ay kala qaadaanba waxay leeyihiin lacag bay yeesheen xaggay ka dhaceen hub bay yeesheen inkaar qabooyi lacagtooda ma arkaan miya ayuu meelay geeyaan bay bala ayyihiin hubmiyaysan u jeedin maalin walba yani waxay ku garacayaan dadka madaaficda uma jeedaan haye markaas haddana sida ay noo dulaysan maxay nagu yidhaahdeen waxaan meelaha maqaasiimada iyo meelaha dekadaha noo jooga waa iska xadaynaa annagu iyo hadda wan waxay nagu leeyihin maya wadaadida naga xaday waa inkaar qabooyi niman tuugo ayagu ah haye oo annaga noo haysayna anaguna tuugo kalana ayagu waa kala xadayaan way noo dhiiben haddana hadda waxay ku leeyihin maya wadaadidaas ka dhicin warsaa loo gato waxaan war ilaha laga boqo subxaana wa tacaala war nimankaan waxay nagu hayaan ihaanadan intaan la-eg xaggee ka timid ihaanadan waa maxay marka waman yuhin illahu famaa lahu min mukrim sidaa dadkii loo odhanayo waa dagaalkii bader nimanka ku diriiray dadka ilaahay ihaaneeyena qoonka gaalada ayay ahaayeen ilaah subxaana wa tacaala diintiisa wau sugin laakiin waxay u baahan tahay diintu qalbi iimaan ka buuxo iyo xibna xaq ku shaqaynaya ilaahna markuu ku sheekaynayo qur-aanka ma odhan dadka dadka ugu cibaadada badan alladii khalaqa almawta waalxayaata maxaa mawdka iyo nolosha loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camalaa in ilaahay si rabow ogaado midkiina camalka ugu wanaajiyo ayukum aktaru camalaa ilaahay ma dhihin subxaana wa tacaala ayukum axsanu camalaa ninka idinkugu ikhlaaska badan ninka idinkugu rushaaga badan ninka idinkugu xaq ilaahay oo kula ogaadaa la doonayay haye oo xaqa iyo baatilka kala saaraya oo beenta iyo runta kala saaraya oo sida ay arrintu tahay ugu soconaya taas ilaa ugu talagalay subxaana wa tacaala haddaad tihi anigu waa cibaado badan oo qur-aanka maalin walba jis baan akriya wax uu kaa bedel aan alhamaha meesha taas waxba kala jiraan marka ikhwaani dhibkana haysa aan garanno waa dhib ka yimid cibaado xumadeenna ilaah baan ku dhaartay ina ilaahayna ahaaneeyen low aan dad diineed nahay haye dadka diineedna marka ayagu ilaahay u gargaaraanba alla u gargaara gargaarka alla loo gargaaraya waa goorma asxaabu rasuulillah goormaa loo gargaara marka la tijaabiyey oo wax walba lagu eegay aladiina in makannahum fi lardi aqaamu salaa waayo dadka marka dhulka la makaninayo ilaahayna u gargaarayo shuruudan bay kasoo baxeen aqaamu salaa way dukadeen lama dhihine way wanaajiyeen bale annagu waan dukanaa laakiin ma wanaajino sakada ayay bixiyaan soo garan maysid annagu sakada ma bixin naqaan qaarankan bixin naqaan وأمروا بالمعروف معروف كيس أمران أنا بو عن إس أمر نغانا كركا يا تركا رو غرغر يهو يا با لكن إس أمر نغا وناج منكر كان ويسكر يا منكر كأكنا جرب وبخير هذا ما بجنان با dadka noocaasa dhulka lama kayan ma nalama kanin salaada iska daycaa madhagaweynta wadaadada si salaad u dukadaan aqaamu salaata ma laga soo baxay maya waa la duka waa la forfoorsadaa waxbaa gabgab laga siiyaa salaada salaada ugu qurux badan shan daqiiqa lagu jira haddii lagu daana cali waaba lalaku dheereeyaba sida ay taa laba garanay dadkeedaan la garanay waxa le allahu aclam ilaah baa garanay xaaladda xaaladdu waa xaalad yaa badan ummad noocaana nafsiga ma hesho haddaan doonayna inaan wanaag gaarno aan diinta alla ku dhaqanno dib u laabta asxaabu rasuulillaah dagaalkii uxud maantay ku jabayeen gaalada way jabiyeen way ka carareen gaaladu soo garan maysid markii la guulaysta ka gadaal kontonkii nin oo meesha joogtay ayaa gabarkood ee war aan ka tagno meesha markay ka soo dareereen toban nin mooye intii kale ilaahay muslimiinta wou jabiyey haye maxaana lagu jabiyey in yar mukhaalafa yar bay rasuulka khilaafeen dad min caqiidatihim min camalihim min akhlaaqihim wa aadaabihim wa suluukihim wa mucaamalaatihim wa fii kulli jaanib rasuulkii alla ku khilaafay ma waxay rabaan inay guulaystaan nasrina helaan haye intaasayna ku jabeen asxaab rasuulillah haye maalintii xunayn wa yowma xunayn id acjabatkum kasratukum waad badantihiin bay isdhaheen falan tugni cankum shay-an baa lagu yidhi in yar maxaa meesha ka baxay awal allaa lagu tiirsanay allahu akbar baa lagu diridayay markii dambena maxay taheen quwadeenna ayaa wey dadkeennaa tira badan taasi si badasha arrintu marka garabkooda laga baxay ilahi waxau yidhi waxba ma aysan idiin qaban laakiin rabbi baa rasuulka sugay mu'miniinta sugay deg degna nafsiga baa laidiin siiyey xaaladdu sidaa weeyaan marka ikhwaani inta uxud nagu jiraan sidaana adinka roon iyo adiga kidaa iyo khalaas dadkii maanta jeeda islaamkana waxay ka bixi lahayn nuucaa nuucaa bay ka bixi xarakaadkii la doonaya inay dacwadan wax u qabtaan nin ku faanayo caqiido isaorahaya lagaama caqiidaroon adiga aad ba suncis u taqaana iyo nin oranaya adigu adduunka joogna ku sameeya iyo nin oranaya adduunka siyaasadiisa la socotaa adigu waad farajiganto yuhuudda waxay la socotaa bartikoolaadka yuhuudda say yihiin haye iska lafiso yani yani waxa weeyaan dawladkaaga adigu waxaad la socotaa waxa yuhuudda samaynaysa saasaa loo qaybsamay marka nin walba meel iskula fiican yahay qadiyadu intay sidaa taana wanaag lama gaarayo nin kastoo naftaada xaqi daciif inaad tahay isu arag cibaadada rabbigaa kaala dhexeeya wanaaji ikhlaasna quluubta aan ka doondoonno xoolo iyo yani adduunye jacayl aanu xagga iska dhigno markaa sidaa yeelna ilaahay quluubteenna uu ka daalacdo wanaag ilaah waa iskaanyo waafajinaya ilaah waa isu kaanyo keenaya waayo rasuulka ayaa alla ku yidhi low anfaqta maa fi lardi jamiica maa allafta bayna quluubihim wax alla waxa dhulka jooga haddaad ku bixin lahayd saxaabada quluubtooda ma aadan midhaydeen laakiin allaa midheeyin walaakina allaha allafa baynahum maxaa ilaah u mideeyey waxau alla ku mideeyey wuu ka arkay dalla mideeyey inay istahilaan maanta uu ilaah naga arko inaan istahilno allana midaynaya mase dagaalka soomaaliya waxaan ka rijaynayna in ilaahay ka dhigo kii ows iyo khasraj ows iyo khasraj waxaa la yidhaha dagaalkii bucaasa markii oda odayaashii madaxdii saraakiishii hogaamiyaalkii jabhaduhu ay ku dhammaadeen waxaa soo haray dad da-yar iyo dumar markay soo hareen ka gadaana dadkaa markuu nebigu usagay deg degay diinta ku qaateen dagaalkan waa kii lagu warjiye jiraayo lagu calool dilaaci lahaa saraakiisha iyo nabadoonnada iyo ugaasiyada iyo daanyeerada iyo galaayada meesha fadhida markay kuwaasu dhammaadaanna danba usi taagi doonaan insha allah tacala bikariim markaa ka gadaanla dad maskaxdooda ay wax qaadanayso oo inay wax yeelaan ay suuragalka ay usoo hari doonaan waxaan allah ka rajaynaynaa inuu ka dhigo ciriiri oo wanaag ka dambeey waclam ana annasra maca asabri wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alcusri yusra laakiin dadkii loo gargaari lahay aan noqono oo sida aan masaajidka usoo gelayno ikhlaas iyo wanaag aan ula nimaadno oo aan caloosheenna xaaraanta iyo xaqdarrada ka ilaalino xaasidnimada iyo xantana aanu iska dayno axad walbowna qof muslima walaalka ha xaqiri haddau qalad galo u naseexay haddau naseexada kaa diido walaalaha kale u dig xanta iyo beenta iyo xaqiritaanka iyo liidinta iyo yani qof walba qofka kala liidayo yaa ayuha aladiina aamanuu layasar qawman min qawmin qur-aanka ma laga nasaxay waryaan raggu rag kala nayaasa xaqiri waryaan laisdhiidin war qofba qofka kale wax ka sheegaya weliba waan ku oran lahay sabaabka dacwada rabbigiin ka cabsada rabbigiin ka cabsada oo xaqiritaanka iska deeya sheekada faraha badanna ka taga wadkuru llaha kafiira in badan sheekaysta laydinkuma ohanay in badan allah xutaa laydinku yidhi lacallakum tuflixuun barta diinta ilaahay dhaqankeedana la imaada una dadaala ayadoo u soo jeeda wanaagga taasaa lagu gaarayaa wabilah tawfiiq wallahi qul xaq waayo
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد waxaan horey uga hadalnay inay jireen niman soo saaray wargeys wargeyskaas oo lagu hadlayo in diinta islaamka la baabi'iyo sida oo kale labaatan iyo labadii bisha labiyo tobnaad waa habeenkii jimcada kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowda waxaa laga dhegaystay idaacadda yuhuudda oo loo yaqaano b b c waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo kirishtaan ah
qoraysigu wuxuu u dhacay sida soo socotana warku waa war aada u xun marka dhegaysta ninkaa xukunkiisa oon baan siin doonaa haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi gaalka ka socda yani qolada kirishtaanka magacaaga maxaa la yidhaah wuxuu sheegtay in bulxan la yidhaahdo iyo magac noocaas u eg weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi xaggeed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu yidhi waktigee baa tagtay dalka yahuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid ood ka soo baxday kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii sidaas ayuu sheegay waxaa sheegay saas ninkii gaalka ahaa weriyaha idaacadda yahuuddu wuxuu ku yidhi yacni markuu sidaa ku yidhi hadda ma waxaad haysataa yacni diinteed haysataa wuxuu ku yidhi gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda yahuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyo wuxuu ku yidhi xisbiga aad yacni hogaaminayso ujeeddadiisu waa maxay xisbigaas oo ah christiyan oo xisbi christiyaana oo yacni ka jira somalilan wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo somalilan inaan ka ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yidhi ninka ka socda qolada gaalada ah weriyaha idaacadda yuhuudda warka ayuu ku soo celiyey wuxuuna markaa weydiiyey imise ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yidhi somalilan dadka u dhashay qoyskii laba nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanaha hal nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaana u fiirsa hadalka uu ninka gaalkaa odhanayo wuxuu ninka asagaa ku yidhi oo yani yani ma waxay haysataan kalsooni badan haa buu yidhi maxaa yeelay markaan ugu yarana qoyskii waa hal ama waa laba qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira saddex boqol iyo konton carruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka yuhuudda lana baro diinta yuhuudda idaacadda yuhuudda wariyaheedu wuxuu yidhi oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta yuhuudda gaalkii wuxuu yidhi haa diinta yuhuudda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha lasoo qaaday kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii oo halkaa la geeyey waddanka yuhuudda gaalku wuxuu yidhi carruurtaa waxaa gacanta ku hayda gabar soomaaliyeed oo loo yaqaano luul ayaa gacanta ku haysa oo maamusha taradiyadooda iyo waxooda waxaana si dhaba loo bari doonaa diinta yuhuudda dibna waa loo celi doonaa somalilan waxay noo diideen buu yidhi inay naga qayb geliyaan dawladda gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay hadda waa naloo ogol yahay saasaa meesha ka muuqanaysa waa naloo ogol yahay somalilan waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xakumi doonaa sidaas ayaana halkaa ka soo caddaatay wax badan bay yidhaahdeen somalilan waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna yuhuudda ayaa loo goynaya ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale waxaana halkaa ka soo caddaatay somalilan inay arrintaasu ku jirta meesha waxaa ninkaa isagaa sheegay oo yacni gaalka ah markuu yacni arrintaa ka warramayey magacyadiina miyaad beddegteen ayuu yidhi weriyihii idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yidhi haa magacyo xunxun oonan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka isaga ah wuxuu yidhi oo weriyaha idaacadda yuhuuddi xibna miyaad ka tihiin dawladda somalilan wax ma ka tihiin wuxuu yidhi gaalku haa weliba golaha wasiirada iyo baarlamanka ayaan dad badan ku leenahay oo ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaaso somalilan sidaas ayaa jirta waxayna aynan doonaynaa inaanu ku yeelanno saldhig iyo meel hagaagsan ayay yidhaahdeen waqooyiga hargeysa oo kale sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan labaatan nin oo aad isugu xidhan oo ka shaqaynaya ayaguna inay wax noocaas oo kalaa sameeyaan dad badanna gacanta ku haya oo ku dhashay galgaduud gobolka loo yaqan say ayaguna sheegteen meeshaa waxaa idinkaga soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca ay shacab soomaaliyeed boqolkiiba boqol muslim baanbanu nahay boqolkiiba boqol diinaanu ku dhalanay maxamed iyo cali baana la yidhaah luul baa hogaamin somalilan ha la gaarsiiyo in sidaa yani loo dan leeyahay waxaa kaloo loo sii sheegayaa in ay jiraan dad badan oo ingiriiska jooga oo somalilan u socdaa oo ayaguna saas oo kale u socdaa waxaan kaloo ogaanay inay jiraan dad badan oo aqoon-yahana lagu sheegayo oo ka imaanaya yani australia qayb koox yar oo joogta iyo maraykanka oo u soo socda soomaaliya gudaheeda gobollada dhexe iyo somalilan dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxaa kaloo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dhib badan geystaan waxaa kaloo la sheegay inay jiraan dad ayaguna noocaas oo kalea oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka buraxawo meel yani la yidhaahdo beled xaawo agihiisa waxaana lagu talageshan yaa layidhi in la laayo niman badan oo culamo ah oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan saraakiil banaanka ka soo socota ayaana ku tala jirta waxay kaloo caddeeyeen inay jiraan konton nin oo ugu tababartay ninkii hore dhibka badnaa inay la dagaalamaan boqol qofood oo kontonku doonayaan inay dalka ku laabtaan si wadaadada wax looga qabto marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka ka laabta ama ha ka laaban idinkaa garanaysaan raggaas oo tababar ku maqnaa qaarkood markii hore qaarna ay mardama baxeen marka dadka noocaas waa dad gaalo ah oo aan ilaahay agtiisa waxba u oolin yani marka mushkuladda meesha taalla waa maxee soomaalida waxay tidhahdaa habartii calaan dhashay ceelkiiba calagaxumayaa calalxuma ku dilin oo aan dib ku soo gaarin adiga soo garanamaysid marka yani ummaddan ayada inay balaaya ku dhacayo wadaadadooduna ceelkiibay cagagaxumaayeen waxba wayla'ayiin odayaashoodina galsheen bay halka u fadhiyaan oo qaad bay cunayaan intoodii oqoon yani lagu sheegayo inay wax barteen xagga maadigana waa intaa ay u jeeday in la qaybsado gabanla yuhuud noqdeen gabanla ay buudiyo noqdeen gabanla ay meel kale ka imaanayaan xaaladda sidaa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekeynayo ahlu kitaabka dadka lagu sheegayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam way gaaloobeen dadkii yidhi allah waa masiixii ina maryama ahaa dadka alla ku sheegay way gaaloobeen waqaala almasiix yaa banii israa'iil acbudu allaha rabbii wa rabbakum inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wama lidaalimiina min ansaar allah subxaana wa tacaala haye masiix wuxuu ku yidhi war alla caabuda ee ma uusan dhin aniga iyo caabuda dadka masiix oo daba socda oo nuucaa odhanaya waa gaalo aan ilaahay agtiisa waxba u olin sidaa oo kale waxaa ka dhacday magaaladatan aanu ku noolnahay niman islaam isku sheegaya inay istaageen ayagoo ka hadlaya kirismaska oy yidhahdeen xoolaha kirismaska loo qalo waa la cuni karaa oy ku mateleen bisha mawluudka xoolaha la qalayo waana mawluudkii maxamed oo kale ka rumaysan yahay tahay kirismaska xun ayay yidhaahdeen sidaa dad waaweyn oo aqoon-yahano iyo culimo lagu sheegayaa ku hadlay waxa noocaasa ayaanuna dhex joogo islaam aanu saa ku nahay anu saa ku guulaysana marka khayr baanu ku gaarno xoolaha maxaa ka macnaa soo adigu ciise ma aaminsanid ciise maxu dhibayaa ciise waa nabiye waa kida ciise waa nabi ilaahay oo xaq ah laakiin waxaa masiixiya aaminsan tahay ciisa ma ahan yacni ninka aaminsan diintaasaan haysana waa gaal allah muxuu yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu talaata wma min ilahin ila ilaahu waaxid wain lam yantahuu cama yaquuluun layamasana aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim ufiirsa alla dad yani ilaah waa saddex ilaah mid kamida dadka yidhi waa gaalo allah waa macbuud xaqa oo keligii ah hadday waxaa ka hari waayaan ay ku dhawaaqayaan cadaab aliima oo jirka lahwiyaa taabanaya cadaab aliima oo jirka lahwiyaa taabanaya inta masiixiyadda wordaysa iyo inta taageersan iyo inta diinla'aanta u socota iyo inta xukunka dimuquraadiga doonaysa iyo inta doorashada u sacbinaysa iyo inta xisbiyada dandoonaysa iyo inta xisbiyada badan lacagta ku bixinaysa iyo in alla inta dadkaa soo dooranaysa kulligooda waa kiristaan aan ilaahay agtiisa waxba u oolin waana kufaar cadow alla ah waana dad yidhi kitaabka alle koonka waxba kama ahan waxaana ku sifoobay waxaana ku sifooba dadka maanta jooga aayaddow allah yidhi qul yaa ahla kitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil ilaahay diintiisa waxba kama yidin ba ahlu kitaab lagu yidhi xataa tuqiimu tawraata walinjiil ilaa aad tawraadii injiil sida yahay inu toosinaysaan alle agtiisa waxba kama aanin xataa nuqiimu kitaab allah ilaa aan kitaabkan alle sida ou yahay u toosinayno an aqiimu diina walaa tatafaraquu diinta alle inaad toosidaan ood ayada oogtaan oo u dagaalantaan oonan ku kala tegin baa diin laydinkaga dhigay saasuu rabbi nagu leeyahay subxaana wa tacaala waxaas ayaa naloo faafinayaa idaacada yuhuudda waa idaacada qur'aanka noo ah dadkanagu way dul hogtaan idaacada yuhuud baa iska leh dhaqaalaha adduunka yuhuud baa gacanta ku haysaa bunuubta yani tacliinta adduunka yuhuud baa gacanta ku haysa yani wakaalada tacliinta oon ilmaheenna u dirno ama iskuullada yuniiska waxay ku qoreen mujallada yani waxa weeyaan marka galaaska tobnaad mujaladiisa saddexaad waxay ku qoreen hadal yaa badan islaamku waa waxyaalo la soo gurdiyey oo laga soo gurdiyey min alyahuudiya waalmasiixiya ayay yidhaahdeen iyo waxyaalaha kale qowmiyada carabta ay aaminsaneed islaamku waa nuuca waxay yidhahdeen qur'aanku waa hadallo laga soo naqna laysu ar aruriyey oo waxay yihiin la arkin sunnada nabiguna maxamed markuu dhintay ka gadaal ayaa dad caqli lahu sameeyeen fiqiga islaamigana waxaa laga qaatay ayay yidhaahdeen yunaanka iyo yani griiga iyo qolooyin kaloo nuucaasa waxyaala laysu geegeeyo weeye sidaa darteed islaamka wax ansaxay ma jiraan islaamku waxuu qabaa gabadha in la addoonsado islaamku waxuu qabaa dadka in la addoonsado lagu cayaaro islaamku sharaf iyo wanaag ma lahan saas ayaa ku qoran ilmaheenna waxaabaa lasoo baraa waxaasaa lagu soo tacliimiyaa saasaan raalli ka nahay kuna soconnaa rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala dadkaa kiritaanka noqday way gaaloobeen haddii hore diin u lahaan jireen waman yartadid minkum can diini fayamud wahuwa kaafir faulaa'ika xabidad acmaaluhum fi dunya waalaakhira waulaa'ika asxaabu naarin fiiha khaalidun dad badan baa uga seeya oo ku warraya maxaa ka macnaa mar mar waxaad maqlaysaa dadkuga odhanaya haddii wadaadadii la waayey maa dadku kiritaanka iska raacaan haddii wadaad la waayo kiristaan baad noqonaysaa miya haye mar waxaad maqlaysaa carabta annagana dhibtay dadka haddii carabta wax u qaba weysa waa inay gaalo iska noqdaan diinta ma carabtaa iska leh adigu ilahba melihi ilahba melihin marka diintu waa diin carbeed marka halkaas waxaa ka soo cadaaday hadday carabtu shilin maad idin siiyo ayadaad sujuudaysaan oo loo sujuudayaa hadday gaaladu cadcad bixiin ayadaa loo sujuudayaa waxaana taa u daliila oo ku caddaynaya dhowr boqol oo qofood oo soomaaliya ayaa lagu xidhay jidka ayadoo la tarxiilayo kulligood waxay u dukadeen baytulmaqdes maxaa idinkugu dhaca markii la yidhi calamka carabtan siina yidhaahdeen ummadeenna inaysan diin layn taasaa ku caddaynaya nimankii dhihi jira dadkan waa gaalo ee halaga fiirsado waa la yaabi jira laakiin inay caqli lahayn haddaan gartay oo wax meesha lagu hayaal arag waxaan waraaso iyo dhaxal iyo waxbay noo soo gaadheen laakiin weli nooma aysan soo gelin faclam annahu laa ilaaha ila allah dadka naga inta u garanaysaa waa wax yar wax yar weeyaan rabbi aanu ka baqano subxaana wa tacaala waxaasaa la dhegaysan rakaabaan ku farxaynaa ilmaheenaan diraynaa gabdhaheenaan diraynaa wahaakada sidaasi arrinta ku socotaa xaaladda noocaasa waxaa yaa badan oo kale oo jira arrin yaa badan oo ay soo qoreen qolooyin kale ay wax ku sheegayaan niman jooga maraykanka oo isku magacaabay inay aaminsan yihiin qur'aanka qur'aankaanu aaminsanayn noocan ma laakiin waxaan arkaynaa in axaadiisu ay tahay hadallo iyo waxyaalaan loo baahnayn maca daalika qur-aankun xataa mujtamacaadka adduunka lama socon karo meelo badan soomaali ayaan habay dhaheen af soomaali bay wax ku soo qoreen sidaas ayay ku hadleen marka ummaddii boqol kiiba boqol lagu sheegi jiray boqol kiiba siddeetan maanta waad ujeedaan gacantay ka dhacday soo celiya oo rabbigiin ka cabsada hurdada ka kagaca oo aan dad alla noqono oo aan ogaano dadkanagi inay marayaan ina aladiina irtajuu calaa adbaarihim min bacdi maa tabayana lahum alhudaa ashaydaanu sawala lahum waamlaa lahum shaydaanka balaayo u qurxiyo o u meeriyey maxaa yeele dalika biannahum qaaluu liladiina karihuu maa nazla allahu subxaana wa tacala waxay rabbi soo dejiyo o dhan bay nacay way kaadeen diinta alleh camalkoodana waa la baabi'iyey ninka kufriga iyo ilxaadkaa ku dhinta waa gaal diin ma haysto ilaahay ma yaqaan waxba uma yaalin ikhwaani hurdada aan ka kacno waxaan allah weydiisanaynaa inuu dadkeenna soo hanuuniyo wax garan maayaane haddausan hanuun ugu talagelinna dadkaa dadka baabiyaynaya inuu tirtiro oo ugu aqbalo ducadii nabi nuux oo ahayd rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilluu cibaadak walaa yalidu ilaa faajiran kafaara puntland dal lagu magacaabo gobol ka mida waxaa la iiga sheegay inay warqad soo qoreen waxayna soo weydiiyeen su-aalayaa badan laakiin waxay tahay yacni sida soo socota waxaa ku qoran annagu ma hayno diin meeshana lacag baan usoo doona kama tegi rabno wax naaga noo mahriya ma haysano gabdho caddaana ayaanu la saaxiibnay saasaanu doonayna inaan la noolaane maxaa laga qabaa haye maxaa laga qabaa oo maxau ku bal waxau kuga hadlay u fiirso hadalka noocaasuu kuusoo qoraya nin dhan markaasuu le saasaa jirtay bal hebel bal waxaasa la eego yacni dadka xeraday ka socdaan xerada xerada laga socdaa waxa in xerada laga socdana ku caddaynaya waxay dadku leeyihiin labayka labayk labayka oroba labayk taasaa ku caddayn taasaa gacmo kor u taagan yihin orobay labayk baa lagu hayaa taasaa ku caddaynaysa waxaana ku caddaynaya meesha adduunya jacayl aan ka gaaran xub dunya wa karaahiyat lmowt ikhwaani allah hana soo siiyo nasri deg degana rabbi hana siiyo aan ku talagno in naloo heshiiyey la doonayo dhiiggeenna in la kiisado la doonayo ilmaheenna in laga becmisaro la doonayo saraakiishu inayna gadato aadna ogaataan dhiigka daadanaya dad bau lacag ugu fadhiyaa oo lacag badan ku qaata lacag badan dad baa ku qaata lacag badan dad baa ku qaata waxyaalo badan aad baa loogu farxaa waxa cajaladaha laga duubaa waa la og yahay niman kastaa wax u gum garaynaya xoolaa la siiyaa xoolaa la siiyaa sargaal kastaana meel buu ku xihan yahay mid walbaana ilmo ou aruuriyo rabaa inuu meel geeyo shan boqol iyo dhowr baa la jeclaan lahay sanada in la geeyo baa la yidhi isugu dhay saddex boqol baa la jeclaan lahaa qolo kale wax kala loo dhiibi lahaa waxbaa laysan sheegayaa ceebo badan baa soo baxaya waxaana soo baxday oo caddaatay dad waaweyn oo ikhyaar loo malaynayo inay dadka gataan dad waaweyn oo ikhyaar loo malaynayo xaaraanta inay ku socdaan waaweyn haddii ikhyaar loo malay odayaal ah ikhyaar laysu sheegayay oqoon-yahana ah halasu xisooday su xisooday nin walba yaan ceebtooda banaanka imaani maalinta dambe allah subxaana wa tacaala uu qadari doonaa waa laga yaabaa ama wayba noqon rag waaweyn halka fadhiya inaan idha hebel baa ku jira meel hebla magacaagaa meel hebla ku qora walciyaadu billah اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا
رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan maalmahan soo qaadanay dad ridooray oo diinta islaamka ka laabtay arrimahooda waxaan doonayaa inaan dhowr kelima ka sheego riddada dadka islaamka ka ridoobay riddada luqa ahaan waxaa lagu yidhaha in shay laga laabto oo shay loo laabto riddadana waxaa la yidhaha waa afxasu lkufri kufriga waxaa ugu xun oo ugu quxiga badan weeye waxaana la garanayaa qofka ridoobay camalkiisa way baabi'isaa waxay culimmada shaaficiyadu qabaan haddii uu qofku riddada ku dhintaa camalku ka burayaa culimmada xanafiyaduna waxay qabtaa isla marka uu ridoobaa camalkiisu burayaa waxaa laga tixraacayaa aayadda qur'aanka ou rabbi yidhi waman yartajid minkum can diinih fayamut wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaalum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun dadka diinta islaamka ka laabtay sidaa ku dhintay waa gaalo camalkoodana adduunka iyo aakhirada mid la baabi'iyo weeye waxayna ka mid yihiin reeraha naarta ku waaraya sida uu rabbi caddeeyey subxaana wa tacaala riddada sharci ahaan waxaa lagu yidhaha in laga laabto islaamka ee kufriga iyo gaal gaalnimada iyo diinla-aanta loo laabto ayadoo qofka ka niyo ah ayadoo qofka uu sidaa goostay laakiin qofka haddii lagu qasbo gaalnimo inuu ku dhawaaqo ee marka qalbigiisana uu iimaanka si dhaba ugu sugan yahay wa qalbuhu mudma'inun biliimaan ou yahay yacni dhibaato badan ma lahan oo arrintaas ayadaa rasuulka ayaa ka hadlay aayadda qur-aanka ayaa caddaysay waa lagu qasbay naftiisa ayaa inay baxdo ay taagan tahay markaasuu afka wuxuu ka yidhi kelima kufriya laakiin qalbigiisu wuxuu ku degan yahay ou jecel yahay islaamka iyo diinta mana gelin marnaba inuu gaaloobo axadka noocaasa axad isaga wax soo gaarayaan ma ahan waayo allah baa ka sheekeeyey subxaana wa tacaala laakiin qofka qalbigiisa ka jeclaada ama gaalnimada goostay ama jeesees iyo istihzaa iyo xaqiritaan ula jeeda oo diinta islaamka ay xaqirayo axadkaasu waa murtad waana gaal waxyaalaha lagu ridoobo waxa weeyaan in islaamka laga laabto kufriga loo laabto sida qofku inuu allah jiritaankiisa inkiro ama uu inkiro allah inuu koonka kan khalqay cirka iyo dhulka iyo waxa ku dhex nool ama uu qofku oggolaado in ay jiraan wax ku tasarufaya oo wax ka qaban karaya cirka iyo dhulka oon allah ahayn subxaana wa tacaala arrimahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu gaaloobayo rususha ilaahay mid ka mida in la beeniyo ama mid ka mida la inkiro ama kulligood la inkiro sida qofka rasuulka alla inkira sala allahu alayh wasalam rasuulullahi maxamed sala allahu alayh wasalam dad badan oo maanta jira waxay leeyihiin sida soomaalida oo kale nebi maxamed carab buu haya maxaa kaa galay waa carabe ciisaba reer banu israa'iil buu haya maxaa idinka gala ma nabi afrikaana doonataan oo soomaali ah haye maxaad ka doonaysaan waxaad maqlaysaa nabi carbeed oo haaye nabi carbeed maxaa kaa galay maala caraba haye nabigu hadduu nabi carbeed ahaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo ay waxaad ku diideen inuu carab ay dhow yahay waa maxay qolada ka daba wareegaysa masiixiyadda oo odhanaya anagu ciisaanu raacnay ayagoon waxu ciisaya aan garanayn ciise reer banu israa'iil buu ka dhashay israa'iiliin baa tiin marka yuhuud dhalashadiina waa sidaa awlaadda yacquub awlaaddii nabi yacquub shaqo kuma lihiin marka waxaa marka la doonaya in la keeno nabiga aada raacaysaan oo afrikaanka ah markay arrintu tahay nabigaasi waa reer fulaan nabigaasi waa reer fulaan nabigaasi waa reer fulaan rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala axadka rasuulka beeniya ama ku jeeseesa ama xaqiraa waa kaafir murtad ah oo baxsi ah rasuulka qofka xaqiraa muslim ma ahan arrinta ayada ha lagu talagalo ama diinta islaamka wax ka mida wax ka sheega sida dadka xallisha zinada liwaadka khamro cabidda ribo qaadashada iyo qawaaniinta wadciga oo bani aadamku dejiyey inay qur'aanka iyo xadiidka ka qaymo badan tahay sida dadka aaminsan dimuquraadiyadu dadka way uga roon tahay qur'aanka iyo xadiidka gaalo weeyaan ha dukadeen ha soomeen sake ha bixiyeen ha xajiyeen kufaar weeye murtadiina oo diinta ka laabatay qawaaniinta wadciga qur-aanka way ka qaymo badan tahay qofka aaminsan maslaxada bani aadamkay kaga og tahay waxay diin leeyihin ma lahan axadka waxaa laga doonaya inuu noqdo muslim xaqiiqi ah oo u arko nolosha runta inay qur'aanka iyo xadiidka tahay qofka bani aadamka waa qaldami karaa hadday zina ka dhaceen waa inuu aaminsanya inuu gafay oo ilaahay u tooba keeno haddaba waxaada waa inuu aaminsanya inuu gafo oo ilaahay u tooba keeno waxaa sidaa lamida dadka xallisa dadka abriyada ee beriga oon waxay bi'iyeen la arag dhiiggooda iyo maalkooda sida dadka u taagan inay gumaadaan amay baabi'iyaan dadka diinta dadka diinta nimanka noo soo qoray warqadaha waxay nagu yidhahdeen ha la baabi'iyo kuwa masaajidda ka hadla xukunka islaamka doonaya qur-aanka waxaa lagu dhaqa oranaya dadkaasu diinta way ka ridoobeen hadday horay ugu jireen hadday hore ugu jireen oy islaam hayeen way ka ridoobeen sidaa weeye xaaladdu dadka xallisay dhaca iyo boobka halkaas waxaa ka garatay agsarka dadka aanu ka dhalanay inay diintooda ka ridoobeen waxaanu marka odhanaynaa allah subxaana wa tacaala ehelkeenna soo hanuuni gaalarac ayay noqdeen oo way duloobeen allow diintaada tus haddaad wanaag la doontay weeye haddii ilaa halaag la doonana isagaa caalamka ka qaba doona xaqiiqada noocaas weeyaan muslimiintu waxa ay ku kulmeen xaaraannimadooda sida khansiirka cunitaankiisa iyo waxa lamidka ah qofka xallisa oo bannaystaa waa gaal waa murtad gaalnimadiisu waa midii xumayd weliba waa ridda nabiga oo la caayo oo lagu jeeseeto nabi ambiyada ka mida oo la caayo diinta oo la caayo ama in la dacniyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga ama in la ogolaado axad bani aadamka ka mida oo nabi maxamed ka dambeeyey in waxyi lagu soo dejiyey sida nimanka khadyaaniyada la yidhaha waxay aaminsan yihiin khadyaaniyadu waa gaalo waa murtadiin waa nimanaan diin iyo iimaan midna lahayn ilahayna aan oqoon subxaana wa tacaala axad kastoo aaminsan in waxyi lagu dejiyo qofka nabiga maxamed ka gadaaleeya ama awlaxulmaxfuud daalacdo axadkaasu waa murtad ha lagu talagala sida ayadaa dad badan ba aaminsan laxulmaxfuud inay soo akriyaan dad badanna aaminsan qur-aanka inaan loo baahno ay qur-aankana ayagu garanayaan qur-aanka waxaa u baahan axaadiista nabiga qofkan laxulmaxfuud akriysan karan bay kuleeyihiin haye qofkaan wax u imaanay qofkaan lala soo hadlay yaa kula soo hadla axadka kula soo hadlaa waa qofkee oo rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala war waxaasu diin ma ahan waxaa kaloo lagu gaaloobaya ilqaa'u lmusxaf ilqaaduuraat kitaabka qur-aanka in lagu tuuro meelaha qashinqubka ama laysku taago ama kutubta xadiidku ku qoran yahay mid ka mida dhulka inta lagu tuuro laysku taago ama qashinka lagu daro ama magac magacyada ilaahay ka mida la ahaanayso sida bismillaah allah iyo magacyada ilaahay mid ka mid a waxaa lagu gaaloobayaa amar awaamirta alla bixiyey ka mida in la xaqiro ama la fududayso sida xijaabka oo kale xaaraanta ha laga tago ragga iyo dumarka ha la kala sooca oo kale waxaas waa kufri waa baxsi waa murtadiin diinta allay ka laabteen dadka noocaasa arrimaha lagu lagu gaaloobay ka mid tahay bal dadkanagi aan u soo laabanay waxaa ayay ku wada dhaqmaan nin xaqirayo diinta caayaya nin odhanayo waxiblo looma baahna nin haye bal aan dib isugu soo laabano waxaa laga yaabaa caamo iyo culmo inay nagu yaraadaan wax diinta sida yahaad ugu sugan aad aad baa laga yaaba inay noogu yaraadaan axad walbow naftaada sugin oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala waxaa loo cudur daarayaa intaa wax ka mid a hadday ka dhacaan qofka diinta soo galay hadda oon wax uu ka ogay axkaamta la aragoon ku soo dhex barbaarin muslimiinta aan oqoonin iyo kitaabka ilaahay wahaakada axadka noocaasa waa loo cudur daaraabay muslimiintu leeyihiin laakiin weliga islaam baan ahay waa ku dhasho hooyaday baa lagu mahriyo culimo la joog baan ahay oo xaqaan caayaa waana necabahay dimuquraadiyaan jeclay kitaabka qur-aankaana maslaxada dadka ma yaqaan xijaabka iyo naagahan dadan waa dhaqan carbeed nabigu waa nabi carbeed diintu waa diin carbeed waa gaalnimo murtadnimo oo loo bareeray odayaashanadii duqowdanadii nabadoonnadanadii saraakiishanadii dhallinyaradannadii agtarkoodu murtadiintaas ayay noqdeen maxaa yeelay saasay aaminsan yihiin waxaaba xaaladooda u bareertay oo rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala rabulciza waxau ku celcelinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diin ahadkii diin lahay ee diintiisa ka laabtay ilahay uma baahna waxna ilahay ka dooni maayo waxau rasuulku ku yidhi xadiid ku sugan bukhaari iyo muslim man badala diinahu faqtuluuh ahadka diinta bedelay dila murtadka maxaa loo dilayaa diinta islaamku waxa weeyaan sida la garanayo waa manhaj kaamil ah oo nolosha loogu talagalay waa diin iyo dawla waa qiyaada waa musxaf iyo seef xugun yani la xakumo iyo maamul lagu socdo sidaa bacdamaa ay tahay nolosha adduunka iyo aakhirada ayay jamciday ninka yidhaahda looma baahna marka waa nin la dilo maxaa yeele waa nin yidhi khaaliqa koonka abuuray maslaxada bani aadamka ma yaqaano waxau garanayaana ma jira rabbiha laga boqo subxaana wa tacaala rasuulku waxau ku yidhi xadiis saxiixa oo ibnu maaja iyo kayrku qorayaan markii ninka la yidhaha cusmaan binu cafaan radia allahu canhu lagu soo koray meesha lagu dilayey dadka ayuu inta u soo baxo u la hadloo waxau yidhi waxaan maqlayaa inay dixii yaboo hayaan rasuulka ilaahayna waxau sheegay sala allahu calayh wasalam axad muslima lama dilo ilaa isagoo guur xalaala gala inuu dinaysto mooyaane ama qof muslima inuu xaqla-aan ku dila mooyaane ama isagoo diinta soo gala inuu ka laabto mooyaane aniga jaahiliyadii iyo islaamkii midna ma sinaysan axad muslima ma dilin diinta kama ridoobin maxay ii dilayaan ugu haystaan bal dadkaan weydiiye ayuu yidhi cusmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu haye axadka diinta markuu soo galay ka gadaal ka ridooba waa in la dilaa ridda bacda islaam waa axad la dilayo sida oo kale waxaa sunanku qorayaan ibnu maaja lagu soo saaro xasana rasuulku xadiid ou yidhi sala allahu alayh wasalam allah laa yaqbalu camala mushrikin axad mushriga camalkiisa alla ma aqbalo kaasoo alla u shariig yeelay bacda maa aslama markuu islaamay ka gadaal xataa yufaariqa min almushrikiin ilaa uu mushrikiinta soosoo soo faaruqayo oo uu muslimiinta ku soo biirayo oo uu muslimiinta ku soo darmayo camal lagama aqbalow nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam axad walbee gaalada haleelay axad walbee gaalada ku darsamay axad walbee gaalada ammaanay axad walbee gaalada mabaadiideeda soo dhaweeyey waa murtad aan diin lahayn wax laga aqbalayaana ma jira wax camala oo laga yeelaya ma lahan nin kasta oo diinta ilaahay taxqiir u soo jeediyey in yar ama in yar oo tacniga qur'aanka u soo jeediyey waa murtad waxaa loo dilayaa ridda waa kaafir waa mulxid waa mujrim jirig waa midaan allah shaqa ku lahayn iyo diinta islaamka midnaba xaqiiqadu nooxa weeyaan axad walbow sidaa garo oo la soco dadkaa ridoobay oo diintoodii ka laabtay oo nuucaas noqday markaa yani ay xaaladooda halkaasay xaggay taagan yihiin waa ridoobeen naarta dadkeeda ayaa lagu daray camalkooda waa la baabi'iyey marka maxaa ka dhalanaya ninka ridoobay ama naarta ridowday guurkii aya qofkaa iyo qofka kale ka dhexeeya wax kama jiraan weeye ninku hadduu ridoobo naagtu way ka furan tahay naagtu hadday ridoowdo ninka way ka furan tahay haye axadka salaada inkiray ama sekada inkiray ama liiday ama yidhi salaada la foorfoorasanayaa waa maxe sekada la bixinayaa waa maxe xadkan carabtaa iska lehe waa maxe noocaas oo kale ku hadlay waa murtad wax ku maharsamaa ma jiraan culimmada islaamkana uma banaana inay naag u guuriyaan sida nimanka salaada duka dida waa murtadiin oo dadaan diin shaqa ku lahayn naag ku maharsantaa ma jirto xaqada noocaa weeyaan muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin murtadka in la dilo waxay isku hayaan waxa weeye naagta ridowda see la yeelayaa jumhuurulculamaa waxay qabaan ha la dilo culammada qaar waxay sheegeen ha la xabiso marka hadalka ay jumhuurtu isku hayaan waxaa kala saaraya xadiid ou soo naqliyey saaxibu nayl xaafid ibnu xajarna uu odhanayo waa xasan oo odhanaya yani rasuulku markuu mucaad u dilay yamanta waxau ku yidhi nin alla ninkii diintiisa ka laabta xaqa ugu yeero diinta soo galdhe fa in caada fadaaka hadduu soo galo faraha ka qaad wailaa fadribhu bisayf hadduu soo geli waayo rasuulka hore u goy markaasoo waxau ku daray ayuma imra'atin irtadad haween alla haweenta diinta ka ridowda u yeeroo xaqa u kaalaydhe hadday soo gasho faraha ka qaad hadday soo geli waydana surka hore u goy oo macalkii la isku hayay waana sida ay jumhuurtu qabaan nin iyo naag inaysan farqi lahayn qofka diintaa ka ridoobay islaamka caydaha laga daayo dadka soomaaliyeed oo islaamnimada sheeganaya oo maqaayadaha iyo meelaha lagu qayilo diinta ku caayayo ha loo sheego cayda haddaanan islaamka ka dayn wallahaan ilaahay dhibka idinka qaadayn dulligana idinka bixinayn waxay nagu odhan jireen soomaalidu say u dhan tahay waqooyiga markuu dagaalku ka dhacay waxaa loogu galay reer waqooyi diinta iyo nabigay caayi jireen adinka reer koonfur maxaa laydinkugu duurgalo ilahay idin guri haddaana diinta caayi jirin oo goboladiina ilahay u baabi'iyey haye maxaa la bal ii sheegay saasa iga jawaaba reer waqooyi waxaa loogu duurgalay oo dalaaya ugu timid diintay caayi jireen adinku haddaadna diin caayi jirin oo dad diineed ahaydeen maxaa la idiin gubay dagaalkuwaaba iska taagi lahayo gobolladaad joogteen kuwaas oo xoogaad mooda inaan maan ugu soo laaftay adinka maalinba maanta ka dambayda dalaaya idinku sibxataa waa maxay dibkaana waa sidee yani ururada burcadka ee ka dagaalama xamar oo kale nimanka hogaamiya nin kamida waxaa la ii sheegay inuu intaasoo milyan ku bixinayo kuna bixiyey sida dib loogu dhis jiray kaniisadii xamar ku siiyey oo gaaladu lahayd marka waxaa la rabaa in nasri soo laabto hasoo laabtma yimaado hay waa islaam kaniisaday dhiseen war dadka kaniisadaha fura iyo kuwa kaniisadaha dhisa iyo kuwa ka shaqeeya oo noocaasa waa mujrimiin murtadiina maxaa yeelay islaamkuba qayma lama lahan maa maxay dhilka taagan ma wax laga qabto ma wuxuu isbedelaa war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadkanaga absarkoodu ridooye falkeennii gaala raac noqoy ee allow diinta ku soo celi in la yidhaha maane dadkii diinta ka teg mana rabaan inay taramina waa ujeedaa marka naaga kuma maharsamaan waan la yaaba waxaan idhi xaggee jibli iyo mooryaano ka timid ilaa murtadiin iyo murtadaad baa iska dhalay oo awala waxay ku dhasheen aan la aqoon ma jibli iyo mooryaana guur xalaalaynma ku dhashay noqon lahaayeen haye ma saasay noqon laheedba may odagee baa ridooba horay diinta u caayo gabadhiisa xijaabka u diiday haye inatii baa ridooba horay teentarka utegi jirtay gaalabay aheyd kana ridooba waxa waay wasiir ama se sargaal sare oan kitaabka qur-aanka maqli kara iyo sunnada nabiga maba maqli karaba maba arki karaba haye hadduu masaajidka soo gala wax uu soo galaa maalmaha ciidda iyo bal adsoo eesi iyo dhaqankii soomaalida waxba ha ka tegin qaarkii laakiin diinaan rabaa iyo islaam baan ahay iyo waxaa midda meesha ma taallo rabbi aanu ka boqana subxaana wa tacaala aan garanno dadkaas inaysa islaam hayn axadka ridoobay arrinta labaadu agtaalla waxa weeye wax ma dhaxalo lamana dhexli karo ehelkiisa ma dhexli karo يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا